halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow sareyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa horudhaca warqaddii reer galaatiya wuxuuna warqaddan ku xoojinayaa rasuul bawlos dhiiranaanta xubnihii masiixiyiinta ahaa ee deegaankaasi haddaba waxaannu caawa soo gunaanadaynaa warqaddii koobnayd balse sida tafatiran loogu qoray masiixiyiintii reer galaatiya warqaddanu waxay taakulaynaysaa masiixiyiinta oo dhan wakhti waliba ee ay nool yihiin waxaanan filayaa inaad ka faa'iidaysataan xaalka ku saabsan sharciga iyo nimcada oo rasuul bawlos uu kala hadlayay reer galaatiya markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay in rasuul bawlos ay haysatay dhibaato xagga indhaha ah waxaana uu inoo sheegay inuu reer galaatiya warqaddan ugu soo qoray far waaweyn oo ay garanayaan rasuul bawlos wuxuu ka cadhooday inay jireen kuwa dadka maankooda rogayay oo cadho aawadeed ayuu si degdeg ah warqaddan ugu soo qoray reer galaatiya oo maadaama indhihiisu aysan fiicneen xarfaha wuu waaweyneeyey si uu u arko waxa uu qorayo waxaanan caawa soo gaarnay maaddada kale ee ah markhaati furkii rasuul bawlos si bal aynu arrinka ku saabsan markhaati furkan wax kaga ogaanno ayaannu u weecanaynaa baalka saddex boqol lix iyo soddon ee axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka lixaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan kuwa doonaya inay dadka istusaan inay wanaagsan yihiin xagga jidhka waxay keliyahoo idinku qasbaan in laydiin gudo inaan iskutallaabta masiixa aawadeed loo silcin iyaga haddaba markii yuhuuddii qaar kuwaasoo rumaystay ay dadka ku adkeeyeen oo welibana ay ku cadaadiyeen inay isgudaan ayaa waxaa cad inay ka baqayeen in cadhada yuhuudda aan weli rumaysan ay soo gaarto yuhuuddu berigaasi waxay ahaayeen kuwo sharci ku dhaqma welibana dhibaato kala kulmi maayo ninkii dadka ku wacdiya berigaasi wax ku saabsan sharci ama xeer beegti waxay soo jiidanaysaa qofka caadiga ah waayo waxaa sharciga loo siiyey inuu ka takhalluso iyaga inkastoo ayaan garanaynin dadka garan maayaan waxyaabaha ku saabsan injiilka nimcada waxay aad u garanayaan wax ku saabsan sharciga iyo xeerarka iyo weliba caadooyinka nin waliba haddii uu arko mid kale oo sharciga ka baxaya wuxuu jecel yahay in qofkaasi sharciga la hoos keeno laakiin haddii uu isagu ka baxo dooni maayo in la ciqaabo ama lagu qasbo waxaana taasi ka sii daran inaanay waxba ka garanaynin injiilka nimcada waxaase nin waliba uu doonayaa inuu xeerka isaga u samaystay ee ay la tahay inuu dhowri karo uu ku socdo waxaa markaasi soo baxaya in xeerarka iyo shuruudaha ay yihiin kuwa dadka dhexdiisa laga yaqaan ha yeeshee ma jiro qof garanaya nimcada ilaah qof waliba wuu ka diidayaa oo waxay dadka xadgudub ku noqonayaan ama jaa'ifaynayaan iskutallaabta haddaan horay idinku sii wadno warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer galaatiya cutubka lixaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaa qoran sida tan xitaa kuwa gudanu sharciga ma xajiyaan laakiin waxay u doonayaan in laydin gudo inay jidhkiinna ku faanaan haddaba waxaa xiise leh in kuwa doonaya in qurumaha ay ku noolaadaan sharci ay magac ku helayaan inay iyaga hoos keeneen sharciga waxaase weliba xiise weyn leh in kuwa ku andacoonaya inay sharciga ku nool yihiin ayaan sida xaqiiqada ah ku noolayn sharciga kuwo badan oo masiixiyiin ah ayay la tahay inay u nool yihiin sida ku qoran khudbadii ciise masiix uu ka jeediyey buurta sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka shanaad ciise masiix wuxuu leeyahay waxaa barakadaysan kuwa xagga ruuxa ka maskiinka ah waayo boqortooyada jannada iyagaa leh wuxuuna ku soo gebagabaynayaa oo uu leeyahay waxaa barakadaysan kuwa xaqnimada aawadeed loo silciyo waayo boqortooyada jannada iyagaa leh haddaba heerkaas qofka caadiga ah ma yeelan karo waa heer qiyaaseed oo la odhan karo waxaa la gaarayaa marka zabanku uu dhammaado waxaa halkaasi ku qoran heer aan qofka caadiga ahi gaari karin oo loo baahan yahay in la qirto inaan la taabagelin karin heerka sayidkeennu uu kaga hadlay cutubka shanaad ee injiilka sida matayos uu u qoray waxay kula noqonaysaa haddii aad masiixi tahay in si degdeg ah loo kaamili karo xeerkaas haddaadan iska eegin waxaa kaloo ciise masiix uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayos u qoray cutubka shanaad aayadda kow iyo labaatanaad waad maqasheen in kuwii hore lagu yidhi waa inaadan dhiig qabin kii dhiig qabaa wuxuu galabsadaa xukunka laakiin waxaan idinku leeyahay mid walba oo walaalkiis u caroodaa wuxuu galabsadaa xukunno oo kii walaalkiis ku yidhaahdaa nacas yahow wuxuu galabsadaa in shirka la geeyo oo kii kasta oo walaalkiis ku yidhaahda duqon yahow wuxuu galabsadaa jahannamada dabka ah sharciga sayidkeennu halkan uga hadlay waa mid kaamiliddiisu ay ku xidhan tahay ilaah mana ahan mid dadku ay si fudud ku kaamili karaan markaana ma ahan in dadka qaar ay yidhaahdaan khudbadii buurta ee sayidkeenna oo iyada ah sharci waynu raaci karnaa waxaan idinku leeyahay waxaa laynagu badbaadiyey xaqnimada rumaysadka ku timaada waxaa jiray nin aynu isgaranayno oo ka mid ahaa kuwa aaminsan inuu diin ahaan u raaci karo khudbadii sayidkeenna ee alaaba loo yaqaano khudbadii buurta maalin baynu ka hadlaynay kitaabka ayay soo gashay wadaxaajoodkeenna wuxuuna igu yidhi maalin aynu ka hadlaynay kitaabka ayay soo gashay wadaxaajoodkeenna waa khudbadii buurta eh wuxuuna igu yidhi miyaadan garanaynin inaan khudbada buurta aad iyo aad u raacsanahay markaasaan ku idhi miyaad ugu socotaa sidii loogu tala galay markaasuu yidhi waan isku taxallujinayaa waxaan ku idhi sayidkeennu inaguma odhan isku taxallujiya laakiin wuxuu ka hadlay qawaaniin degsan ee ma u raacdaa sidii loogu tala galay mise waad kari weyday markaasuu wuxuu yidhi waan ku kalsoonahay inaan u raaco sidii sayidku uu doonayey waxaan ku idhi sayidkeenna sharciyo badan buu inoogu sheegayaa kitaabka kuwaasoo quduus ah oo wuxuu mar inagu yidhi ninkii naag si damac ku jiro u eega wuxuu ku eedaysan yahay dembiga sinada wuxuu kaloo sayidku yidhi haddii il keliya ay ku sasabayso inay jahannamada dabka ah ku geyso waxaa kaaga roon inaad isha iska soo bixiso oo bannaanka ku tuurto miyaad sidaas weligaa samaysay anoo hadalkayga sii wata ayaan haddana ku idhi ma waxaad i leedahay weligay naag damac kuma eegin markaasuu qirtay oo wuxuu yidhi war taas lagama bixi karo saaxiibow oo waan ku eedaysanahay taas ilna iskama aan bixin haddaba waxaa jira kuwo masiixiyiin ah oo dadka ugu sheekaynaya inay sharciga masiixa raaci karaan ha yeeshee isla sida ninkan oo kale waxaa muuqanaya inay labawejiilayaal yihiin bawlos wuxuu iminka hadalka guntiisa ku soo koobayaa hal jumlad oo wuxuu yidhi sida ku qoran isla warqaddii reer galaatiya cutubka lixaad aayadda afar iyo tobanaad ee baalka saddex boqol lix iyo soddon ee axdiga cusub sida tan laakiin yaanay noqon inaan wax kale ku faano isku tallaabta rabbigeenna ciise masiix mooyaane tan dunidu igu musmaarantay anna aan dunida ugu musmaarmay haddaba bawlos iyo dunida waxaa u dhexeeya isku tallaabta taasina waa heerka rumayste kasta uu taagan yahay waxaanay qusaysaa oo keliya sida aad u dhaqmayso ma ahan inaad ku faanto inaad ku dhaqanto sharciga masiixinimada iyadoo weliba la ogsoon yahay sida ay u adag tahay in qof uu sheegto inuu samaynayo ama uu wada yeelayo khudbadii ciise masiix ee buurta sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka shanaad welibana ma ahan inaad sare isugu qaaddo heerka aad ka joogto jameecada iyo inaad tahay nin caan ah oo dadka wax bara ma lahaanaysid wax lagu faano haddii aad masiixi tahay waxaadse aaminaysaa wixii ciise masiix uu kugu sameeyey iskutallaabta iyo inuu adiga kuu dhintay ma lahaanaysid wax lagu faano haddii aad masiixi tahay waxaase ammaanaysaa wixii ciise masiix uu kugu sameeyey iskutallaabta iyo inuu adiga kuu dhintay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer galaatiya cutubka lixaad aayadda shan iyo tobanaad ee baalka saddex boqol lix iyo soddon waxaa qoran sida tan waayo gudniinta iyo buryoqabnimada midna waxba ma tarto laakiinse waxaa wax tara abuurid cusub waxaa haddaba tanu ay ina keenaysaa qoraalkii labaad ee laynoogu sheegayo aayaddan ugu dambaysa gudniinku waxa weeye ama uu ka soo jeedaa qoraal diimeed iyo sharciga waa qoraal xagga dusha ah wuxuuna calaamad u yahay oo uu caddaynayaa inaad qayb ka tahay axdigii la siiyey nebi ibraahim markaana waxba laguma helo ama laga dheefi maayo haddii qofku uu xirto calaamadda xisbi ka mid ah xisbiyada soomaalida ayaa qofkaasi uu caddaynayaa inuu qayb ka yahay xisbigaasi ama ururkaas uu calaamadiisa wato ha yeeshee qofka caadiga ah waxba u tari mayso ama waxba ku kordhin mayso caadi ahaan ha yeeshee kuwa gudan ee masiixiyiinta noqda lagu qasbi maayo inayan isgudin waayo qofka masiixiga ah sharci ma xadeeyo wuxuu xorriyad ballaaran ku haystaa ciise masiix kan aan gudnayn kan aan gudnayn qasab ma aha inuu isgudo kan gudniin doonayana qasab ma ahan inaannu isgudin qofka masiixiga waxaa laga doonayaa inuu lahaado ruuxa ilaah waxaana laisweydiinayaa miyaa qofkaasi noloshiisu ay leedahay ruuxa ilaah oo uu noqday abuur cusub oo masiixa ku jira waxaana ruuxa ilaah lagu helaa rumaysad aynu masiixa ku qabno soo arki maysid haddaba bawlos dhibaato kuma ayan haynin kuwa sharciga iyo xeerbeegtida ku dhaqma ee wakhtigiisii marba haddii uu iyaga kala hadlay wax ku saabsan injiilka oo ah kan looga gudbayo sharciga haddaan idiin sheego farqiga u dhexeeya labadaasi ayaan doonayaa inaan tusaale idiin siiyo waxaa macdaaradda magaalada yaalla dhowr nuuc oo saabuun ah kuwa saabuunnada xayeesiya ayaa inoo sheegaya inay ina carfinayaan oo ay u wanaagsan yihiin jidhkeenna bal aynu aniga iyo adiga soo qaadanno saabuun cusub waxaanan saabuuntayada ugu yeedraynaa nadiifiso maadaama saabuunta inay wax nadiifiso loo iibsado ayay u muuqataa in kuwa wax hayeesiya ay taasi iloobeen haddaan idiin sheego farqiga u dhexeeya labadaasi ayaan doonayaa inaan tusaale idiin siiyo waxaa macdaarada magaalada yaalla dhowr nuuc oo saabuun ah kuwa saabuunnada xayeesiya ayaa inoo sheegaya inay ina carfinayaan oo ay u wanaagsan yihiin jidhkeenna bal aynu aniga iyo adigaba soo qaadanno saabuun cusub waxaanan saabuuntayada ugu yeedraynaa nadiifiso maadaama saabuunta inay wax nadiifiso loo iibsado ayay u muuqataa in kuwa wax xayeesiya ay taasi iloobeen marka waxaannu bilaabaynaa inaynu xayeysinno saabuuntayada waxaanna leennahay oo dadka aan u sheegaynaa in saabuunteennu ay tahay mid wax nadiifisa waxaanan cinwaan uga dhigaynaa xayeysinta iibso nadiifiso ku nadiifisa haddii aynu sidaasi yeelno dhibaato ayaannu la kulmaynaa isla markii aynu ku doodno inay tahay saabuunta keliya ee wax nadiifisa qolyaha kale ee saabuunta soo saara ayaa bilaabaya inay eedayn bilaabaan haddaba rasuul bawlos sidaas oo kale ayuu u hadlay marka uu injiilka la barbar dhigay diimaha kale khaasatan tan yuhuudda haddii uu odhan lahaa yuhuudnimadu way wanaagsan tahay laakiin masiixinimada ayaa ka wanaagsan dhibaato sooma gaarteen waayo kuwa wax hayeesiya sidaas bay u hadlaan maanta oo waxay leeyihiin saabuunta aynu soo saarno way ka wanaagsan tahay mid waliba ee taalla suuqa taasina waa loolan beecusharada ku saabsan ma jiro nin odhan kara saabuuntiisa ayaa ah tan ugu fiican inta suuqa taalla oo dhan markaana waxaad ogaataa in bawlos aannu odhanaynin in saabuuntiisu ay ka yara wanaagsan tahay saabuunta kale waxaannu ula jeedaa taasi akhbaarka wanaagsan ee uu baafinayo inuu ka yara wanaagsan yahay diinta yuhuudda bawlos wuxuu leeyahay masiixinimada iyo diinta yuhuudda wax la simi karo ma ahan wuxuu kaloo leeyahay gudniinku waxba ma ahan haddii aad gudan tahay iyo haddii aadan gudnayn waa isku mid gudniintuna ilaah kuu soo dhowayn mayso gudniinla'aantuna ilaah kaa dheerayn mayso hal wax baa qofka masiixiga ah uu xisaabanayaa waana in ruuxa quduuska ah ee ilaah ay noloshiisu leedahay iyo in kale oo inaad abuur cusub noqotana waa muhiim saaxib taasaana la eegayaa ee ma ahan gudniin iyo gudniin la'aan iminka waxaynu soo gaarnay qoraalkii u dambeeyey ee inoogu qoran qaybtan ugu dambaysa ee warqaddan reer galaatiya waxaanan eegaynaa baalka saddex boqol lix iyo soddon ee axdiga cusub cutubka lixaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaana qoran sida tan in allah intii qaynuunkan ku socota iyo israa'iilka ilaahba nabad iyo naxariisuba dushooda ha ahaadeen hadda dabadeed ninna yow idhibin waayo waxaa jidhkayaga ku yaal sumadihii ciise waxaad maanka ku haysaa in laga hadlay erayga ah calaamad bawlos wuxuu leeyahay waxaa jidhkayga ku yaal calaamadihii ciise ereyga giriigta ah waxa weeye istigmata oo macno ahaan ka dhigan calaamado jidhka ku yaalla sidii kuwii ciise masiix haddii markaasi qofi uu doonayo inuu arko qoraalkii masiixa wuxuu eegayaa jidhka bawlos markii aynu eegno warqaddiisii labaad ee uu u qoray reer korintos baalka saddex boqol shan iyo labaatan ee axdiga cusub ayaa rasuul bawlos uu inoogu sheegayaa cutubka kow iyo tobanaad aayadaha saddex iyo labaatan ilaa toddoba iyo labaatan oo leh sida tan iyagu ma masiixa bay u adeegaan si ka sii badan ayaan ugu adeegaa sidii qof waalan ayaan u hadlaa waan ka howlo badnaa waanan ka xabsi badnaa karbaashyo tira la'aan ahna waa laygu dhuftay marar badanna dhimashaan ku dhowaaday shan goor yuhuuddu waxay i karbaasheen afartan midla saddex goorna ulaa laygu dhuftay marna waa lay dhagxiyey saddex goor doonni baa ila jabtay habeen iyo maalinna waxaan ku jiray badda marar badan baan safray xagga webiyadana khatar baan galay xagga tuugaggana khatar baan galay xagga dadkaygana khatar baan galay xagga dadka aan yuhuudda ahayna khatar baan galay xagga magaaladana khatar baan galay walaalo been ah dhexdoodana khatar baan ku galay waxaanan ku jiray dhib iyo daal haddaba calaamadda rasuul bawlos halkan uu uga hadlayo waa rafaadkii iyo dhibkii uu masiixa aawadiis u galay jidhkiisuna wuxuu yeeshay haaro summad ku noqday haddaba calaamad ayaa saddex siyaabood loo isticmaali jiray wakhtiyadii rasuul bawlos markii addoon u cararo oo haddana la soo qabto ayaa wejiga summad looga dhejin jiray askarta ka tirsan guutooyinka caanka ah ayaa waxay jidhkooda ku calaamadin jireen wejiyadooda magacyada abaanduulayaashooda kuwa caabudi jiray diyaanadii reer efesos ayaa wejiyadooda waxay ku shaabadayn jireen magaca diyaana reer efesos oo caan ku ahayd aasiyada yar iyo boqortooyadii reer rooma oo dhan wakhtiyadii rasuul bawlos rasuul bawlos wuxuu haatan leeyahay waxaan idinku soo qorayaa xanuun badan oo haddii aad doonaysaan inaad ogaataan haddii aan dhab ahaan rumaysanahay wixii aan qoray iyo in waxyaabahaasi aan dhab ahaan u qaatay waxaad akhrisaan jidhkayga oo waxaad eegtaan haaraha igu yaalla ka hor intaan magaalada muqdisho saraha laga taagin waxaa jiri jiray lo aan xisaab lahayn ha yeeshee waxay wada lahaayeen summado lagu aqoonsado saaxiib waxba ku heli maysid gudniin iyo caado oo rasuul bawlosna wuxuu ku doodayaa in kastoo uu isagoo qudhiisu gudnaa inaan gudniinku waxba ahayn waxaad ka fakartaa dadka yaga kuwa wax dilaya ma ahan kuwa aan gudnayn waa kuwa gudan kuwa wax dhaca wax kufsada wax hada markaa kuwa aan gudnaynna waa la mid oo iyaguba gudniin la'aantooda ku heli maayaan ruuxa ilaah oo noloshooda ka dhex shaqaynaya waxaase ay ku helayaan ruuxi ilaah iyagoo marka hore rumaysta sayid ciise masiix adigana sidaas ayaad ku heli kartaa ruuxa quduuska ah oo noloshaada iftiimiya si aad ku ogaato waxyaabaha sharka leh iyo waxyaabaha qeerku uu ku jiro waxaa had iyo goorba loo baahan yahay in ilaah uu naga hoga tusaaleeyo ee ma ahan gudniin iyo gudniin la'aan rasuul bawlos wuxuu leeyahay waxaa laygu shaabadeeyey shaabaddii ciise masiix hadday noqon lahayd xagga jidhka iyo xagga nolosha waxaan rumaysanahay in maalmaheenna uu ciise masiix wax qorayo oo wuxuu wax ku qoraa nolosha kuwa isaga raacsan ama kuwiisii ah birta uu wax ku shaabadeeyo waxay ku dhacaysaa niyadaha yaga oo marnaba ninna kama tirtiri karo haddaba miyaannu wadannaa calaamadihiisa innagoo doonayna inaan cayda u babac dhigno masiixa aawadiis haddaan cutubkan soo koobno ayaannu iminkana eegaynaa aayadda ugu dambaysa ee cutubkan lixaad waa aayadda siddeed iyo tobanaade waxaa qoran sida tan walaalayaalow nimcada rabbigeenna ciise masiix ruuxiinna ha la jirto aamiin haddaba rasuul bawlos wuxuu warqaddan cajiibka ah u soo gunaanadayaa isagoo walaalaha u rajaynaya nimcada ciise masiix inay noloshoodu lahaato waxaan markaasi jeclaan lahaa inaan hal iyo laba ka idhaahdo xaalka ku saabsan shaabadda aynu ka soo hadalnay shaabadda waa mid qalbiyada dadka lagu dhufanayo mana ahan wax ay tahay in dadku ay isku dhufanayaan waxaad maqlaysaa soomaali badan oo been loo sheegay oo ay la tahay marka qofku uu noqdo masiixi in xagga gadaale tiimbare looga dhufanayo waxyaabaha caynkaasi oo kale ah waa dacaayad raqiis ah waayo masiixiyiintu sidaas uma dhaqmaan oo sidaas iskuma hoosaysiiyaan waxa shaabadda dhegaystayaal qofka ku dhufanaya waa ruuxa quduuska ah mana ahan wax muuqda ama la arki karo laakiin waa calaamad ilaahiyan ah oo lagu garto qofka ilaah raacsan waxaa markii ruuxa quduuska ah qofka uu soo galo lagu garanayaa inuu midho dhaliyo waxaanan midhaha ruuxa quduuska ah uga soo hadalnay cutubkii shanaad aayadaha laba-iyo labaatan ilaa cutubka saddexaad oo haddii aan idinku celinno lahaa laakiin midhaha ruuxu waa jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminnimo qabownimo iyo iscelin qofka masiixiga ah waa in calaamadahaasi ruuxa lagu arko oo taas ayaa shaabad u ah laakiin qofku xoolo liska shaabadaysanayo ma ahan waa hadallada caynkan oo kale ah waxa dadka ku baafiya kuwa ka soo hor jeeda injiilka badbaadada ee ciise masiix waxaa hadallada caynkan oo kale ah dadka ku baafiya kuwa ka soo hor jeeda injiilka badbaadada ee ciise masiix waxay cadow ku yihiin iskutallaabta masiixa oo ay u arkaan inay lid ku tahay falimahooda sharka ah iyo naceybkooda ay u qabaan injiilka iyadoo weliba ayaan garasho u lahayn waxa ay samaynayaan inkastoo weliba ay sidaasi tahay ayaa ciise masiix iyaga uu jecel yahay oo kuwii iyaga la midka ahaa ee dembiilayaasha ahaa ee saaray iskutallaabta ayuu ilaah u baryey oo wuxuu ku yidhi sida ku qoran injiilka sida luukos uu u qoray cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda afar iyo soddonaad sida tan aabbow iyaga cafi waayo garan maayaan waxa ay samaynayaan siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin